أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصبحنimo talaada ah taariikhduna waxay ku beegan tahay kowda bisha jamaadu thaani sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta saddex iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri weerar lagu laayay dad rayd ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan ismaamulka oromiya ee dalka itoobiya kooxda riddada soomaaliya ayaa xabsi guri dhigtay maleeshiyaad ka goostay jubbaland oo ay geysay magaalada muqdisho munaasabad lagu daahfurayey masjidka jaamica degmada rabdhuure ee wilaayada bakool ayaa ka dhacday degmadaas wilaayada hiiraan ayaa dib u howlgelisay iskuulka hoose iyo dhexe ee jacfar binu abitaalib kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee wilaayadaas askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isu soo dhiibay wilaayada baay جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado warkaas waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa laba weerar oo dhabagal ah oo loo dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka degmada ceelwaaq ee wilaayada gadow ee koonfurta dalka soomaaliya labadani kamiin ayaa khasaar kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta taasi oo isugu jirta khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed inta la xaqiijiyey waxaa kamiinkaani lagu dhaawacay afar askari oo murtadiin ah waxayna mujaahidiintu qanimaysteen saddex mooto oo ay wateen maleeshiyaadka murtadiinta ee kamiinka ku dhacay howlgalkani ka dhacay duleedka degmada ceelwaaq ayaa imaanaya xilli habeen hore ciidamada mujaahidiintu ay qarax la beegsadeen xarunta nabad sugidda murtadiinta ee degmada baardheere sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ay askarta xabashada etoobiya kaga sugan yihiin degmada garbaharey waxayna howlgalladan muujinayaan sida ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada gadow usii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku jooga qaybo ka mid ah wilaayadaasi mahadsanid yaasir kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta saddex iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri walaalkan abu xasaan ayaa warkaas inoo haya
kaamirada kataa'ib al ikhbaariya waxay markan u jihaysatay dhanka wilaayada islaamiga hiiraan halkaas oo sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga si wanaagsan looga qeybiyo sakada xoolaha nool oo loo qeybiyo masaakiinta iyo fuqarada ku nool wilaayada qaar ka mid a masaakiinta iyo fuqarada ku nool degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka faa'iidaystay mashruucan qeybinta sakada xoolaha nool iyadoona dadka la siinayay xoolo isugu jiray geel iyo ari fagaaro weyn oo ku yaala degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaa isugu soo baxay boqolaal muslimiina kuwaas oo qaar badan oo fuqara iyo masaakiina la siiyey xoolaha nool oo isugu jiray geel iyo ari qaar ka mid a dadkii nasiibka u yeeshay inay helaan xoolaha sakada oo la hadlay kaamirada kataa'ib al ikhbaariya ayaa mahadalle kadib u mahad celiyey xarakada shabaab ulmujaahidiin xagana ku sugan buuca qablo degmada buuca qablo munaasabada oo dowladda sakaawaadka daraaddeed leh waxa dheefka lagu bixiyey oo u imaanay dadka wax la siiba kamid ah aniga loo siiye hal guul leh dhulka bixine jisa waan siiye ayr allah kasi anigana waxay leysay barakaan allah iiga dhigo oo kumaasi yihiin asalaamu calaykum waraxmatullah bismillahi raxmaan raxiim anigoo cumar saaxba kor bolis magaalada boqol rabno maanta waxaa la qaybinayahayaa geela oo sakada waxaan ka helay hal geelle waana ku mahadsan yihiin muslimiinta kor allaha ka dhigay gaabada allaha jibiyo aan maxamed xuunti burca qabla maanta xadiseel hal geel hal geel farxadii waa weynta waa weynta maxamed cabdullah cismaan liira الحمد لله وحولان أولسي دقمة بوغ غبلان الحمد لله علي علي وشي ولا إذا غير الله سي متي حولان سوب بحنا الحمد لله الله بركة وعيسك سوب بحنا صدقوا الله بركة عليسك سوب بحنا الله بركة ولكي صدقيتي صدقيتي لا يكون الله بي غير الله سي ولا إذا نقر الله كبي قالوا الله هجبي magacayga waa maxamed xasan yasow joogo buqa qabla walaayada waxaa i siisay shan neef oo ari ah walaayadayanu ducayna gaaladana allaha jiri
anagoo ah maxamed axmed cumar oo jooga degmada boqa qable waxaa lii siiyey xoolo sake ah shan- shan neef ayaa lii siiyey waxaan ugu duceynayaa dadkii laga soo qaaday khayr allah siiyo ajira xasanaad allah siiyo xoolahooda allah allah u badiyo ee, gaaladana allah jibiyo meel kasta ay joogaan rucba allah ku rido argagax allah ku rido ilaahay anigana khayr allah noogu bedelo iyo nimco allah noogu bedelo iyo nasri allah na siiyo
waa fiidiyoogii saddex iyo tobanaad ee laga soo saara mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga laga qeybiyo wilaayaadka islaamiga waxaana mashruucan ka faa'iidaystay boqolaal masaakiin iyo fuqaro ah oo ku nool wilaayaadka islaamiga maasanid abu xasaan weerar lagu laayay dad rayid ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan ismaamulka oromiya ee dalka itoobiya marwaan maxamed ayaa warkaas inoo haya inta la hubiyey ugu yaraan sagaal qof oo rayid ah ayaa lagu dilay deegaanka arsi ee ka tirsan gobolka oromada ee dalka itoobiya dhacdadan ayaana lagu tilmaamay xasuuqii ugu dambeeyey ee ka dhaca ismaamulkaasi dilwadareedkan ayaa lasoo warinayaa in loo geystay dad shacab isku qoys ah waxaana dhacdadaasi warbaahinta gudaha itoobiya u xaqiijiyey inat oo ah xisbi siyaasadeed oo mucaarad ahaa weerarka ayaa si gaar ah kaga dhacay aagga degmada shiirka gaar ahaan deegaanada sool firinda iyo sool tuuja sideed iyo labaatankii bishii indhaaftay ee nofembara waxaana dilka kadib la helay meydadka dadka rayidka ah dadka deegaanka ayaa dilalkan ka dhanka ah dadka rayidka ah ku eedeeyey jangal shiina oo ah jabhad ka dhisan ismaamulka oromiya waxaa sidoo kale kooxdan lagu eedeeyey in afduub kula kacday dad rayid ah kuwaas oo ay ka kaxaysay guryahooda waa qayb ka mid ah xashiiqada ay ku kacayaan jabhadaha kala duwan ee ka horgala gudaha ismaamulka oromiya iyo dowladda itoobiya dadka rayidka ayaa sheegay in xashiiqadan ay si isku mid ah u geysanayaan dhinacyada isku haya waxayna badi dhinacyada si gaar ah u beegsadaan dadka muslimiinta ah mahadsanid marwan kooxda riddada soomaaliya ayaa xabsi guri dhigtay maleeshiyaad ka goostay jubbaland oo ay geysay magaalada muqdisho warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abushayba waa mid ka mid ah askarta maleeshiyaadka murtadiinta jubbaland ee maalmo ka hor isku dhiibay maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ee ku sugan deegaanka araskamboni ee gobolka jubbada hoose kadibna la geeyey magaalada muqdisho murtadkan ayaa sheegay in isaga iyo maleeshiyaadkii jubbaland ee isdhiibay ee xamar la geeyey ay xabsi guri ku yihiin gudaha magaalada muqdisho isagoona xusay inay soo wajahday xaalad adag oo ay ugu horreyso dhanka cunayarida horta hadda xamar baa ku sugnahay gurigaa hadda ku jiraa nin maxaabiis waxa ma dhaamo taleefonkaasi xaytooyaa lagu dhiibay marka horena ee darajaan ayaysiinaa lacag baan laysiinaa ciidanka xooga ka mid noqonaysaa ballanteed haddana hubkii waa nagala dhigtay waa nala soo qaaday xamar baa nala keenay mid maxaabiiso hadda meelaha ku xiran waxa ma dhaanno hadda laba iyo toban baa hadda la joogtaa askarta waa la qayqaybiye toban toban labaatan labaatan shan iyo labaatan baa loo kala qayqaybiye qayb walbana meel baa lagu xirtay ma garatay horta niyo mar walba anaga dad la gata ayaa ahayn sababtoo eh, maxamuud eh, tira- guddoomiyaheeni unbaa anaga amarka qolada la heshiiyey lacag ka qaatay annagana dad la gato waxaa ahayn bade oo waxba kala ogeyn bu dad laakiin xor ah oo oo barnaamijka wax ka bara imaanayan noo imaado una feeliye wuxuu dhahay ciidanka xoogga dalka kamid noqonayna ogaada lacagna waan idiin siinayaa darajaa helaysaan ninka ugu yaraa laba xidigiyo xidigla noqonayaa Eh, waka ninka axmudo waxa nooma hayo barnaamij noocaas waxba ka jirin baa nagula qufay haddana runta waa soo dhadhaminay bu kolka ani oo dad maxaabiis hadda waxama dhanno dad meel iskaga xirxiran un baa nahay hubkii waa nagala dhigtay Eh, oo maxaa la dhihi jiray dad xorba ma nihin lacag maana helin garaada maana helin hadda waxaa micnihii nii soo wacay ulijeedada ugu weyn oo nii soo wacay waxay tahay inaa askarta iga dambeyso reer jubbaland inaa baa ku diraa rabaa askarta waxau leeyahay anagaana la qalday anagaana la gatay annagaa xabsi ku jirnaa annagaa xirxiran marka waxaa ugu baaqayaa askari walbo jubbaland waxaa uga digayaa in laga soo qaldin meelna uuna soo aadin guddoomiyihii hore degmada badhadhaa ka dambeeyey maxamuud fanax asagaana gatay mayna waxamaana helin dad maxaabiis meel ku xiran waxa ma dhaano saakun baa laba xaboo rooti naloo keenay ilaa hadda wax nagu sideed saac baa la maraa toddoba saac baa la marayaa ilaa hadda wax nagu soo laabto weli maan arkin teleefonkan hadda ha kaala hadlaayo nin hadda magaciisa aana sheegayno askarta kamid ah laaluus ku siinay inuu teleefonka ehladiina ka wacanayna aa dhanay saasaa inagu soo wacnay ma garatay oo dad hataa teleefoono xore oo teleefoonadaasaa taaman yihiin dhanka kale maamul goboleedka shahaadada dirarka jubbaland oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa hanjabaad adag loogu diray shirkadaha diyaaradaha rayidka ee duulimaadyada ku taga deegaanka raaskambooni murtad axmed madoobe ayaa ku eedeeyey shirkadahan inay soo qaadeen maleeshiyaadka ridaday xasan gargurta islamarkaana keenay raaskambooni waxay tilmaameen in deegaankaasi uu yahay deegaan colaadeed sidaas daraaddeedna shirkad diyaaradeed oo ka degi karta garoonka raaskambooni aysan jiri karin bayaanka ka soo baxay maamulka ridada jubbaland ayaa lagu yiri shirkaddii ka dhiga adeegta amarka maamulka ridada jubbaland inay tallaabo adag ka qaadi doonaan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in maamulka shahaadadirarka jubbaland uu gebi ahaanba khadka isgaarsiinta ka jaray deegaanka raaskambooni ilwereedo ayaa sheegaya in adeegii teleefoonada iyo internetka uu meesha ka baxay kadib markii maamulka kismaayo damiyey antenooyinkii deegaankaasi deegaanka raaskambooni ayaa si weyn ugu tiirsan magaalada kismaayo hadday noqoto ganacsi iyo isgaarsiinba tallaabadan ayaa caqabad horle ku noqonaysa maleeshiyaadka taabacsan murtad xamse cabdi bare ee ku sugan deegaanka raaskambooni murtad axmed madoobe oo haatan u muuqda mid dhanka militariga looga gacan sareeyo ayaa miciin badayay jirista adeegyadii ay bixinayeen ee shirkadaha isgaarsiinta ee madaxa bannaan maalmahan waxaa jiray qulqulka maleeshiyaada fara badan oo ka goosanaya murtad axmed madoobe waxaana u dambeeyey maleeshiyaadkii shalay oo loogu boqol gaaraya kuwaasoo isku dhiibay maleeshiyaad daacad u ah murtad xamse cabdi bare oo ku sugan deegaanka raaskambooni saacadba saacadda ka dambaysa waxaa ka sii daraya xiisadaha colaadeed ee ka aloosan kooxda aridada soomaaliya iyo maamulka gaalraaca ee jubbaland xiisadahan oo ka taagan deegaano ka kala tirsano gobolka gedo iyo jubbada hoose mahadsanid abuushayba munaasabad lagu daahfurayey masjid jaamica degmada rabdhuura ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka dhacday degmadaas cabdilqani maxamed ayaa warkaas inoo haya waxay ahayd munaasabad xarigga looga jariyey furitaanka masjid dabaq ah oo loogu magacdaray masjiduraxma kaasoo muddo sanad iyo bilooyin ah dhismadiisu ka socotay degmada rabdhuura ee wilaayada islaamiga ah ee bakool munaasabada waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimo samadoono iyo qeybaha kale ee dadweynaha waxaana laga jeediyey kalimaad kala duwan waaliga wilaayada bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan oo munaasabada ka qaybgalay ayaa kelimad muhiim ah madasha ka jeediyey
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب جزاكم الله خيرا مسجد الرحمة ما يبان نقدي masaajidada ha ka biiri masaajida oo dabaqyada ah jaamice ah oo ilaahay in la tacaawudan ka talagalay jaamacad in nagadano halaqaadka sharciga ah culuumta noocyada shalbada in lagu barado lan ka talagalay iyo ku mid ah insha Allah taala dadka muslimiinta aan teeganaayn oo gudigiin ka horeeyay adduunyada oo dhan bal laaban iyona way balana jazakumullahu khayra jazaa ma in baahanya difaac ayaan bahan culummada ku hadlaayaan ugaasida ku hadlaayaan waa biikama dhibcaan waa may sababe masjidkan hooba gaalalunku difaacan baree gaalimay kuwaaldhadaasee kaniisad saas maa khayari masaajidkun dhisni waqti noo ka bahay hooli noo ka bahan marka masaajidkun maan baahanyaa difaac ayaan baahanyihi muqadasaadka shareeca islaamka la ilaaliyo masaajidada kumad eh marka way ballanaa jihaadka horta balan surnaayey ayanka hooy sidoo kale marti sharafkii munaasabada kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah nuqabada wilaayada waxayna bulshada rabdhuuree kula dardaarmeen inay ka faa'iidaystaan kuna soo dhoweeyaan masjidkaasi cibaado iyo xalaqaadka cilmiga sharciga ah geeka may baa ku qeybgalnay oo roognay iftitaaxa oo masjiduljaamac ah oo rabdhuur ah dadka muslimiinta lay dhisadeen oo deegaanka ah marti dheer in marti dhow banalanka weeri laha ku qeybgalay muslimiinta kala cudub il waaxid isna nabiga calayhi salaatu wasalaam ninka sheegayo eeyin runtii wala eedanka faraxawu dadkii arrintaasan surunaayeen shay maaba surunaada ilaa ma imbaahinyaa dhabar adeeg isabar ambaahinyi aqabaad iyo badan dadkii guddiga aan haaya masaajidkan quruxdiisu nata aragahayn unta dhon ما يبل ها أولا إلهي أنك مهدي أنا ثم سين مهنغان وأنا ما يبل لنا دتك ساساي دتك مالش كجيس ديب إني إلهي ما رنا ذنوب تيو كدافر لنا أمة المسلمين ده بري أفريقيا كنولا توي مسمير كلا كنولا توي ما ينكو قمي يسدي جري مسكاي أنا قمي يسدي جدا تكنولا ركيا ده ما ينن بري جري إني نسكفلا ناين مساجد نس ذكر أيلكم قالوا ذكر مدارس وحبرشك الأنصار أنصار ذكر أنا براي أرنتي هاي تنوزولي قال يا إلهي جبي مسلمين تا إلهي عزاي ما هكباتي ميله أغلى الدنيا إيه أغلى آخرها كبايما geeka magroobnana masjidkii degmada rabdhuur sanadka dhowaad hasoodi xafladiisa is gebagabadiisa roog masjidkan ma isku dhasan juhdi badan iyo dadaal badan madilibi baadajaa ilaahaynin suurta geliyayanin dhisam cid kasta idi galan ku jeeysato fakar ku jeeysato cid kasta idi ma arane masaajidkan geek una ka jarno qorahoodan iyo ma arane wanaagan dhihin dhisay cid kasta idi ku jeeysati galan ku jeeysati maylana jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum ilaahay ma arane hoolagiinsiin barakaay maalinta ma arane isan adduunkun ku tabtaan janaado dhate ilaahay gurisiinka weel jazaakumullahu khayran ilaahay san barakaay masaajidkii leeraay masjidu rahma leeraay degmadii rabdhuura neendhasmi kan una geeka jarnaan qorohdiisi sharax jeeyi sadaq moogday argaana ha dhawaaynoy maylaha ka dhawaaye ibaadilaha ka dhawaaye walbarashada laha ka dhawaaye qur-aan akhriska laha ka dhawaaye bulshada rabdhuure oo bacdalaahi kaashanaya dadka muxsiniinta ah ayaa dhabarka u ritay dhismaha masjidkan oo uu ku baxay kharash gaaraya boqol lixdan iyo sagaal kun oo dollar kaasoo allah fadligii haatan dhismadiisa usoo gabagabowday mahadsanid cabdilqani wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa dib u howlgelisay iskuul hoose iyo dhexe ee jacfar bin abi taalib kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee wilaayadaas walaalkan cazam carafaad ayaa warkaas inoo haya munaasabadan oo si heersaraa loo saagaajmay islamarkaana ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan dibna lagu howlgelinaya iskuulka hoose dhexe ee jacfar bin abitaalib ayaa ka dhacday xarunta iskuulka deegaanka booco ee hoostaga magaalada beledweyne ee beriga wilaayadda hiiraan sheekh cabdicasiis berik sheekow oo ah mudiirka iskuulka hoose dhexe ee jacfar bin abitaalib ee deegaanka booco oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ka warbixiyey asaaska iskuulka iyo maraaxiisha uu soo maray waxay ku saabsan tahay xafladan dib u furidda iskuulkii booco oo lagu baran jiray macnaha looga bixi jiray dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose oo xirnaay sanadihii labadii sano ugu dambeysay iyo sannadan hadda qabyada ah runtii iskoolkan muhiimad weyn ayuu u lahay deegaanka iyo dadka ku nool booco iyo nawaaxigeeda wuxuu ahaa markis cilmiya oo maaragtay wax badan laga faa'iidaysan jiray waxaa ilaahay mahadiisa maanta marka inuu ilaahay noo suuro geliyey in maanta uu dib usoo noqoto waxbarashadii markiska laga bixin jiray oo aada baahi loogu qabay oo loo hilowsanaa waxaana ilaahay mahadiis waxaan shaqo iyo maaragtay aan juhdi maaragtay lagu bixin ma qabsoomaane ma arkaysaa wax ka qabtay oo bacdi alxamdulilaahi ugu mahadnaqaynaa wilaayada islaamiga iskoolkan marka taariikhdiisa haddaan wax ka taabto waxaa la furay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ilaa intaas ayuu soo soo socday iskool wuxuu ahaa ilmaha ka soo baxa hu maaragtay ay yihiin ilmo aqoon lahoo waxgaradka iyo waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka deegaanka booco iyo tuulooyinka hoos yimaada oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u boogaadiyey dib howlgelinta iskuulka jacfar bin abi taalib ilaahay baa mahad iska leh maanta waxaan u fadhinaa iskoolkii dugsigii dhexe ee hoose ee ku yil booco ayaantaana laga burburay xafladii furitaankeedii ayaan u fadhinaa waxaan rabnaa marka in laga faa'iidaysto ummadda waxaanu sheegaynaa marka booco waa burbursaneed laakiin haddii iskoolkii uu furmay waxaan rajaynaynaa wixii beledweyne u guuray inay dib usoo noqdaan ayaan rajaynaynaa ilaahay baa ku mahadsan suma dabadeed xaragada ayaa ku mahadsan walaayadaa ku mahadsan in la furo ayaan u fadhinaa marka odayaashii haddaan nahay wixii kaloo dhimanne waan sugaynaa wuxuu mar islama wada yimaadiin waa kala dib maraan cudurka ruuxiisa iyo caafimaadkaaba kale ah marka khayr allah ka dhigo waa soo dhaweynaynaa ilaaha mahad iska leh xafladan aad galayso qurux badan ilaahayna inoo kulmiyey khayrna ha siiyo nimankii soo aabulay dugsigan asaga waxa waaye dhowr sano ayuu muxuu ahaa yani oo xoogaa unaga ahaa haddana macallimiinta qaarkood fadhiyaan runtii waxay yani intuu yani islaam islaamka joogay wax weyn qabteen wax alla wixii meeshan yani ka baxay waa dad yaqaano fadhigan iyo xafladan aad xaggi maaragtay u qaymo badan ilaahay xaggina ka qaymo badanoo diinkiisii lagu kor yeelayo ama ummaddii maskaxdooda aakhiro loogu hagaajinayo aad iyo aad baan farax weyn ayuu maantay ayaan ku faraxnay waxaan kaloo oon maaragtay ugu mahad celinaynaa xarakada mujaahidiin al-shabaab iyo walaayadeeda maxaafadada heer gobol iyo heer degmaba ah iyo garbaheeda oo wakti badan soo geliyey geeda fikir badan soo geliyey maal badan soo geliyey intaasna waanu- waa uu maxad celinaynaa maanta waxaan aada ugu qanacsannahay maaragtay maskaxdii bini'aadanka oo loo jeedinaa waddadii ilaahay uu jeclaay haddaas ilaahay u sugnaatay waxaan meeshaan u mahadnaqaynaa walaayada islaamka ah madarasada maantay laga furayo deegaanka booco aad iyo aad sida odayaasha hore u yidhaheenba waa ugu faraxsannahay waana ugu baahnayn waana soo dhowaynaynaa boqolkiiba boqol xaqiiqa iskuulkan ilmaha dugsi hoose dhaxa ka baxo markii magaalooyinka tagaan oo itixaamka laga qaado ilmahaanu jaamacada u gudbaan ay u gudbi karaana la dhihi jiray dugsi sare ilmahan waa ka sarreeyaana la dhihi jiray waxaana yeelay tarbiyada culumta shareecada islaamka oo lagu bari jiray ay meeshan uga- ay ku qaada jireen ee xaragadu isha ku haysay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadda hiiraan ayaa dadaal xoogan gelinaya tayeynta iyo kor u qaadida heerka waxbarashada iskuullada ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda hiiraan mahadsanid cazaam ugu dambayntiina askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isu soo dhiibay wilaayada baay mar kale waa kan walaalkeen abu xasaan kadib muddo saddex sano ah oo uu la shaqaynayay murtadiinta islaamkana uu la dagaalamayay kadib isagoo taa'ib ah garwaaqsadayna inuu ku dhacay fal gaalnimo ah ayuu soo gaaray degmada buula fullaay ee xarunta maamulka wilaayada islaamiga ee baay waa kow iyo labaatan jir muddo shan bilood ah tababar ciidan ku soo qaatay meelo kala duwan oo ka mid a dalka iyo dibaddiisa waxa uu muddo shan bilood ah tababar ciidan ku soo qaatay dalka yuganda waxaana uu ka mid ahaa maleeshiyaad uu halkaasi u diray murtad xasan gurguurte uguna talagalay inay la dagaalamaan islaamka iyo ehelkiisa sidoo kale waxa uu tababaro kala duwan ku qaatay muqdisho iyo xudur oo ka mid ah goobaha cadowga ay ku sugan yihiin taa'ibkan aan ka sheekeynaya waa isaaq cabdi cali waxaana uu isaaq markii toobada loo qabtay kadib degmada buulafulla kula hadlay idaacadda islaamiga andalus waxa uu ka sheekeeyey halkii uu ka raacay murtadiinta tababaradii uu soo qaatay halkii uu ka howlgelayay iyo muddadii cadowga uu la shaqaynayay isaaq cabdi cali maxamed nuur mayba kukuwa hirshabeelle kukuwa military ahay marka asgari oo maha yeeshee furunta hore ka dagaalamo markaad atana ku taabi sidisanka miyaa ka jiri mayba ku raay hudur hudur haddii ka baxani harani inaa tagni haranina haa harani inama inaa yeeshee diyaarin noo qaadi yoan iyo seni markaas ku dib yoana shambilooda rogni marka yoana ku nagni harnaana koyni tobabar aadi elay tobabar yeeshee hubka iyo manema aaka iyo walaasama lidadla baraay maahay iyo bkm iyo iyo heshiish iyo bilayn lidadla baraay maahay halkan ma jira macalimiin oo ajaanib ah uns uns hayan markii harnaana koyni insheegada afar bilood iyo shan bilood iyo hatan miilik rown oo tobabar kale hatan oo dishbilin nin akriyo qaabkilan dagaalamo iyo bilaay hatan na fahansiyo macalimiin soomaaliya markaas ku dib gorin nasiatan meelnijeeyahan cadadi hirshabeel heebta baaleon miilaniji taa'ib isaaq wuxuu sidoo kale ka sheekeeyey dhacdo xanuun badan oo uu la kulmay markii uu tegay dalka yuganda haddaba maxay ahayd dhacdadaasi isaaq ayaa nooga sheekeynayo shan bilood ee roogni kuriko noo dili manaa kuriko manaa oo kalidintee lagu qali yaa dila marka kuray uns uns dili maxaa loo dilay manaa kaliida lagu dhabahay kaliido saasoo manaa naftiisa ku kuy marka isbaak ligay kadib yaa kaliida lagu qali aa kaliida lagu qali bes si horan ka dhamaday isaga oo wareysigiisa sii wata ayuu taa'ibkan faahfaahin ka bixiyey sababaha keenay in xilligan uu ka soo baxay safka murtadiinta isagoona sidoo kale ka warbixiyey qaabkii loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray degmada buula fullaay wal oo dhagan oo maynaa aan oo fahmi waayo oo ii sheegay gobolka ani aadi aan haane ee manaa maskantay fahantii markaasaas ugu tabay markii aan inta kuway wallaahi bilaahi horti minaa ee oo obsadaya walka goorhe iyo miilan seeto iyo hoob arag dax ku nagoylah iyo nay dhuumboylay ayla ka aragnay guray laakis inim inaa walbadan nin haysane oo amni eta oo lamba fad usku kuway karo oo aadi manaa gibid ugu jar oo farafare iyo wada is haysadooban lahayn araad nimid ku jarta isaaq cabdi cali oo ah askariga taa'ibka ah ee lagu soo bandhigay degmada buula fullaay waxa uu ku daba feylayaa askar taa'ibiin ah oo muddooyinkii dambe si xawli ah u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen abuxasaan warbixintiisaas ayaa warkeena subaxnimo saaka u dambeysay tan kulantideena dambe warka la mid intaan ku kulmi doono sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasirunaa nicma almawlaa wa nicma annasiir